imminka waxaynu akhrinaynaa cutubka koowaad ee warqaddii rasuul bawlos u qoray dadkii roma salaan waxaa warqaddan qoray bawlos oo ah addoonkii ciise masiix oo loogu yeedhay inuu rasuul ahaado oo goonni looga dhigay injiilka ilaah injiilkaas ayuu ilaah markii hore nebiyadii ku ballanqaaday xagga qorninka quduuska ah oo wuxuu ku saabsan yahay wiilkiisa kii ka dhashay farcankii daa'uud xagga jidhka oo sarakiciddii uu ka sara kacay kuwii dhintay ay ku caddaysay inuu xagga ruuxa quduusnimada yahay wiilka ilaah oo xoog leh oo ah rabbigeenna ciise masiix kan aannu ku helnay nimco iyo rasuulnimo inaannu addeecidda rumaysadka magaciisa daraaddiis ugu geyno qurumaha oo dhan idinkuna kuwaas dhexdooda aad ku jirtaan oo ah kuwii loo yeedhay oo ciise masiix waxaan warqaddan u qorayaa kuwa rooma jooga oo dhan oo uu ilaah jeclaaday oo loogu yeedhay quduusiin nimco ha idinla jirto iyo nabad ka timaada ilaaha aabbaheen ah iyo rabbi ciise masiix bawlos wuxuu ku tala jiray inuu rooma tago marka hore waxaan ilaahay xagga ciise masiix ugu mahadnaqayaa kulligiin maxaa yeelay rumaysadkiinna waxaa lagaga warramaa dunida oo dhan waayo ilaah kan aan ruuxayga ugu adeego xagga injiilka wiilkiisa ayaa markhaati iiga ah sidaan maalin walbaba joogsi la'aan baryadayda idinku xusuusto anigoo weyddiisanaya inaan iminka ugu dambaysta si kastaba ku lib helo inaan ilaah idinkiisa idinku imaado waayo aad baan u doonayaa inaan idin arko oo idin siiyo hadiyad ruuxa ka timaada inaad ku xoogaysataan taasuna waa inaan idinkula dhiiranaado rumaysadka kiinna iyo kaygaba walaalayaalow dooni maayo inaad garan weydaan inaan marar badan damcay inaan idin imaado inaan idinkana midho idinku dhex lahaado sida aan qurumaha kale ugu dhex leeyahay laakiin waa layga hor joogsaday ilaa haatan waxaa waajib la iigu leeyahay inaan wacdiyo giriigta iyo berberiyiinta kuwa caqliga leh iyo kuwa garaadka la'ba sidaas daraaddeed anigu diyaar baan u ahay inaan injiilka ku wacdiyo kuwiinna rooma joogana injiilka siduu yahay waayo anigu injiilka ka xishoon maayo maxaa yeelay waa u xoogga ilaah xagga badbaadinta ku alla kii rumaysta marka hore yuhuudda dabadeedna giriigta waayo dhexdiisa waxaa laga muujiyaa xaqnimada ilaah oo rumaysad ka timaada rumaysadna u socota sida qoran kii xaqa ahu rumaysad buu ku noolaan doonaa sharka dadka aan yuhuudda ahayn caradii ilaah ayaa samada laga muujiyey iyadoo ka geys ah cibaadadarrada iyo xaqdarrada dadka oo dhan kuwaasoo runta ku joojiya xaqdarro maxaa yeelay wixii ilaah laga garan karo waa ka dhex muuqataa iyaga waayo ilaah waa u muujiyey iyaga tan iyo abuurniinta dunida waxyaalihiisa aan la arki karin ayaa bayaan loo arkaa iyagoo laga garto waxyaalihii la sameeyey xataa xooggiisa daa'imiska ah iyo ilaahnimadiisa si ayaan marmarsiinyo u lahaan maxaa yeelay iyagoo ilaah garanaya ayaanan isaga ilaah ahaan u aaminin umana ay mahadnaqin laakiin fikraddoodii waa xumaadeen qalbigoodii garaadka la'aana waa madoobaaday iyagoo kuwo caqli leh isku sheegaya ayayna casoobeen ammaantii ilaaha aan dhimanin ayay ku beddeleen sanam u eg nin dhimanaya iyo haad iyo xayawaan iyo waxa bogga ku gurguurta taas aawadeed iyagoo qalbigooda wax xun ka damacsan ilaah wuxuu u daayey wasaqnimo in dhexdooda jidhkoodu ku maamuus jabo maxaa yeelay runtii ilaah bay been ku beddeleen oo waxay caabudeen oo u adeegeen ummadda intay caabudi lahaayeen kan uumay oo weligiis ammaanta leh aamiin saas daraaddeed ilaah wuxuu u daayey damacyo ceeb ah waayo dumarkoodu isticmaalkii loo abuuray waxay ku beddeleen mid ka geys ah kii loo abuuray sidaas oo kalena raggii intay iska daayeen isticmaalkii dumarka ayay iyagoo damacoodu gubayo isku kacsadeen ragga waxay rag kale ku sameeyeen ceeb oo waxay dhexdooda ka heleen abaalgudkii qaladkooda waajibka ku ahaa intay oggolaan waayeen inay ilaah ku sii haystaan aqoontooda ilaah wuxuu u daayey maan dulli ah inay sameeyaan waxyaalo aan qumanayn iyagoo ay ka buuxaan xaqdarrada iyo sharnimada iyo damacnimada iyo xumaanta oo dhammu waxaa kaloo ay ka buuxaan xaasadnimada iyo dilidda iyo ilaaqda iyo khiyaanada iyo camalxumaanta oo waxay yihiin kuwo waxun ku faqa iyo kuwo waxanta iyo kuwa ilaah necab iyo kuwa wax caaya iyo kuwa kibirka badan iyo kuwa faanka badan iyo kuwa waxshar ah hindisa iyo kuwa waalidkood caasiga ku ah iyo kuwa garaadka la iyo kuwa axdiga jebiya iyo kuwa aan kalgacaylka lahayn iyo kuwa aan naxariista lahayn iyagoo garanaya qaynuunka ilaah in kuwa waxyaalahaas sameeyaa ay dhimasho istaahilaan ayaanay samayn waxyaalahaas oo keliya ee weliba waxay u bogaan kuwa sameeya iminka waxaynu akhrinaynaa cutubka labaad ee rooma yuhuuddu waa gardaran tahay sidaas daraaddeed nin yahow marmarsiinyo ma lihid ku kastoo aad tahayba kaaga wax xukuma maxaa yeelay meeshii aad ku kale ku xukuntid waad isku xukumaysaa waayo kaaga wax xukumaa waxaad samaysaa isla wixii oo waxaannu og nahay in xukunka ilaah uu ka gees yahay kuwa waxyaalaha caynkaas ah sameeya sida runta ah nin yahowma waxay kula tahay kolkaad xukuntid kuwa waxyaalaha caynkaas ah sameeya oo aad isla wixiina samaysid inaad xukunka ilaah ka baxsan doonto ma waxaad quursanaysaa hodantinimada wanaaggiisa iyo samirkiisa iyo dulqaadashadiisa miyaadan garanayn in wanaagga ilaah kuu kaxeeyo xagga toobadda laakiin ingegnaantaada iyo toobadla'aanta qalbigaaga aawadood waxaad cadho u urursanaysaa maalinta cadhada iyo muuqashada xukunka xaqa ah oo ilaah kan nin kasta u siin doona sida shuqulkiisu ahaa kuwa dulqaadashada shuqulka wanaagsan ku doondoona ammaan iyo ciso iyo dhimasho la'aan wuxuu siin doonaa nolosha weligeed ah laakiin kuwa iskala qayqaybiya oo aan runta addeecin laakiinse xaqtarrada addeeca waxaa u ahaan doona cadho iyo ciil iyo dhibaato iyo cidhiidhiba oo waxay u ahaan doonaan naf kasta oo dadka sharka sameeya marka hore yuhuudda dabadeedna giriigta laakiin ammaan iyo ciso iyo nabad baa u ahaan doona ku kasta oo wanaag sameeya marka hore yuhuudda dabadeedna giriigta maxaa yeelay ilaah dadka uma kala eexdo in alla intii sharcila'aan dembaabtay sharcila'aan bay halligmi doonaan oo in alla intii sharciga hortiisa ku dembaabtayna sharcigaa lagu xukumi doonaa waayo kuwa sharciga maqlaa ma aha kuwa xaqa ilaah hortiis laakiinse kuwa sharciga yeela xaq baa laga dhigi doonaa markii dadka aan yuhuudda ahayn oo aan sharciga lahaynu ay dabiicadda ka sameeyaan waxyaalaha sharciga kuwan aan sharciga lahaynu waa isu sharci waxay muujiyaan shuqulka sharciga oo qalbiyadooda ku qoran iyagoo garashadoodu u markhaati furayso oo fikraddoodu midba midka kale ashtakaynayo ama marmarsiinyo samaynayo maalintii ilaah waxyaalaha qarsoon ee dadka ku xukumi doono ciise masiix sida injiilkaygu leeyahay laakiin adigu haddaad isku sheegtid yuhuudi oo sharciga isku hallaysid oo ilaah ku faantid oo doonistiisa taqaannid oo aad u bogtid waxyaalaha aad u fiican adigoo sharciga wax lagugu baray oo aad aaminsan tahay inaad tahay kan haga kuwa indhahla iyo kan nuurka u ah kuwa gudcurka ku jira iyo kan doqonnada qumaatiya iyo macallinka carruurta adigoo sharciga ku haysta muuqashadii aqoonta iyo runta haddaba kaaga kan kale wax baraa soo wax isbari maysid kaaga dadka ku wacdiya waxba ha xadina adigu miyaad wax xaddaa kaaga yidhaahda yaan la sinaysan miyaad adigu sinaysataa kaaga sanamyada nabcaada miyaa macbudyo dhacdaa kaaga sharciga ku faana miyaad ilaah ku ciso jebisaa sharciga aad gudubtay aawadiis waayo magaca ilaaha waa lagaga caytamaa quruumaha dhexdooda idinka daraaddiin sida qoran waayo hubaal gudniintu wax bay tartaa haddaad sharciga yeeshid laakiin haddaad sharciga gudubtid gudniintaadii waxay noqotay buryaqabnimo haddaba haddii mid buryaqab ahu xajiyo qaynuunnada sharciga buuryaqabnimadiisii miyaan loo tirin doonin sida gudniin oo kan jinsigiisu buuryaqab yahay hadduu sharciga dhammeeyo miyuusan ku xukumi doonin kaaga sharciga gudba in kastoo aad haysatid qorniinka iyo gudniinta waayo kii dadka sida yuhuudi ugu muuqdaa yuhuudi ma aha gudniinta jidhka ka muuqataana gudniin ma aha laakiin waxaa yuhuudi ah kii hoosta yuhuudi ka ah gudniintuna waa tan qalbiga ee ku jirta ruuxa oo aan ku jirin qordhiinka kaas ammaantiisu kama timaado dadka waxayse ka timaadaa ilaah iminka waxaynu akhrinaynaa cutubka saddexaad ee rooma murumadii laga jawaabay haddaba maxay yuhuuddu dadka kala dhaantaa ama gudniinta waxtarkeedu waa maxay si walba wuu u badan yahay marka hore waxaa yuhuudda lagu ammaaneeyey hadallada ilaah haddaba maxaa jira haddii qaar aanay rumaysad lahayn rumaysad darradoodu miyay ilaah aaminnimadiisa burin doontaa ma suurtowdo ilaah runlow ha ahaado in kastoo nin walba beenlow yahay sida qoran in xaq lagaaga dhigo hadalladaada oo aad liibaantid markii lagu xukumo laakiin haddii xaqnimo la'aanteennu muujiso xaqnimada ilaah waxaynu odhan doonnaa ma xaq daran yahay ilaaha carrada soo dejiyaa sida dad baan u hadlayaa ma suurtowdo hadduu xaq daran yahay sidee baa ilaah dunidu u xukumi doonaa runta ilaah hadday beentayda ugu badatay ammaantiisa dee maxaa aniga haddana weli la iigu xukumaa sida mid dembi leh maxaannu u odhan weynaa shar aan samayno in wanaag yimaado sida lanoo hafro oo ay qaar naga sheegaan sidii annagoo nidhaahna xukunka ay kuwaasu helaan waa xaq dadku way wada dembaabeen waa maxay haddaba miyaynu dhannaa iyaga maya sinaba waayo horaannu u dacwaynay yuhuudda iyo giriigtaba inay kulligood dembi ku hoos jiraan sida qoran mid xaq ahu ma jiro midnaba mid wax garanaya ma jiro mid ilaah doon doonaa ma jiro dhammaantood gees bay u wada leexdeen waxay wada noqdeen wax aan waxtar lahayn mid wanaag falaa ma jiro midnaba hungurigoodu waa xabaal furan carrabadooda wax bay ku khiyaaneeyaan bushimahooda waxaa ku hoos jira sun jilbis afkooda waxaa ka buuxa habaar iyo qadhaar cagahoodu waxay u dheereeyaan inay dhiig daadiyaan jidadkooda waxaa yaal hoog iyo ba' jidka nabaddana ma yaqaaniin cabsida ilaahna indhahooda ma hortaal waannu ognahay in wax alla wixii sharcigu yidhaahdo uu ku leeyahay kuwa sharciga ku hoos jira in af kasta la xidho oo dunida oo dhammu ay ilaah ku horgardarnaato maxaa yeelay shuqullada sharciga ninna xaq ku noqon maayo ilaah hortiis waayo sharciga ayaa lagu gartaa dembiga xaqnimada waxaa lagu helaa rumaysadka xagga ciise masiix laakiin haatan sharciga la'aantiis ayaa xaqnimadii ilaah la muujiyey waxaana u marag furay sharciga iyo nebiyadii waxaana weeyaan xaqnimada ilaah ee lagu helo rumaysadka xagga ciise masiix oo u ah in alla inta rumaysata oo dhan waayo kala duwanaan ma leh maxaa yeelay dhammaan way wada dembaabeen oo gaari waayeen ammaanta ilaah iyagoo hadiyad ahaan xaq lagaga dhigay nimcadiisa xagga madax furashada ciise masiix ku furtay kan ilaah u soo bixiyey inuu dhiiggiisa kafaara gud ku noqdo xagga rumaysadka la rumaystay dhiiggiisa aawadiis inuu xaqnimadiisa ku muujiyo dembidhaafka uu dembiyadii hore loo sameeyey ku dhaafay samirkii ilaah waxa weeye muujinta xaqnimadiisa ee haatan joogta inuu isaga qudhiisu xaq ahaado iyo kan xaq ka dhiga kan ciise rumaysan haddaba faankii meeh waa reebban yahay sharci ceenkee ah buu ku hadhay ma xagga shuqullada maya laakiinse wuxuu ku hadhay sharciga rumaysadka sidaas daraaddeed waxaannu ku tirinnaa in nin xaq ku noqdo rumaysadka ee uusan xaq ku noqon shuqullada sharciga ama ilaah ma ilaaha yuhuudda oo keliyaba miyuusan ahayn kan qurumaha kalena haah waa yahay kan qurumaha kalena hadday tahay in ilaah mid keliya yahay oo uu kuwa gudan xaq kaga dhigi doono rumaysadka kuwa burya qabka ahna rumaysadka dee miyaannu haddaba sharciga ku burinnaa rumaysadka yaanay noqon laakiin sharciga waannu taagnaa iminka waxaynu akhrinaynaa cutubka afaraad ee rooma ibraahim waa masaal haddaba maxaynu nidhaahnaa inuu helay ibraahim oo awowgeennii hore ahaa xagga jidhka waayo haddii ibraahim shuqullo xaq ku noqday wax uu ku faano buu leeyahay ee ilaah hortiisa ma aha maxaa qorninku leeyahay ibraahimna ilaah buu rumaystay oo waxaa isaga loogu tiriyey xaqnimo haddee kii shaqeeya abaalgudkiisa looguma tiriyo sida nimco laakiinse sida qaan oo kale laakiin kii aan shaqayn ilowse rumaysta kan xaqa ka dhiga kuwa aan cibaadada lahayn rumaysadkiisa waxaa lagu tiriyaa xaqnimo sida daa'uudna ugu sheegayo barakadii ninkii ilaah xaq u tiriyo shuqullola'aantood isagoo leh waxaa barakadaysan kuwa xadgudubyadooda la cafiyey oo dembiyadooda la daboolay waxaa barakadaysan ninkii rabbigu uusan dembi u tirinayn haddaba barakadan miyaa lagaga hadlay kuwa gudan oo keliya mise kuwa burya qabka ahna waa lagaga hadlay waayo waxaannu nidhaahnaa ibraahim rumaysadkiisii waxaa loogu tiriyey xaqnimo sidee baa haddaba loogu tiriyey ma markuu gudnaa mise markuu buryo qabka ahaa ma aha markuu gudnaa laakiinse waa markuu buryo qabka ahaa oo wuxuu helay calaamadda gudniinta tan ahayd shaabbaddii xaqnimada oo rumaysadkii uu haystay intuu boryo qabka ahaa inuu noqdo aabbihii inta rumaysata oo dhan in kastoo ay buryo qab yihiin in xaqnimo loo tiriyo iyaga iyo inuu aabbaha gudniinta u noqdo kuwa aan ahayn kuwa gudan oo keliya laakiinse kuwa ku socda tallaabooyinka rumaysadka ee aabbaheen ibraahim haystay intuu buryo qabka ahaa ballankii waxaa lagu helay rumaysadka waayo ballankii lagula ballamay ibraahim ama farcankiisii inuu ku noqdo kii dunida dhexli lahaa uguma imaan sharciga laakiinse wuxuu ugu yimid xaqnimada rumaysadka waayo haddii kuwa sharciga leh ay noqdaan kuwa dhaxalka leh dee markaas rumaysadkii waxaa laga dhigay wax aan waxtar lahayn ballankiina waa la buriyey maxaa yeelay sharcigu wuxuu keenaa cadho laakiinse meeshii aan sharci jirin xadgudubna ma jiro taas daraaddeed waa xagga rumaysadka inay noqoto xagga nimcada in ballanku hubaal u ahaado farcanka oo dhan ee uusan u ahayn kan sharciga leh oo keliya laakiinse inuu u ahaado kan leh rumaysadkii ibraahim kan aabbaha inoo ah kulligeen sida qoran qurumo badan baan aabba kaaga dhigay ilaaha uu rumaystay hortiisa ka nooleeya kuwii dhintay oo u yeedha waxyaalaha aan jirin sida iyagoo jira ibraahim rajo wax ku rumaystay iyadoo aan rajo jirin inuu aabbo u noqdo qurumo badan sida waxyaalihii lagula hadlay leeyihiin farcankaagu sidaasuu noqon doonaa isagoo aan rumaysadkii ku tabar yaraan wuxuu ka fikiray jirkiisii sida mayd oo kale ahaa isagoo boqol jir ku dhow iyo maydnimadii maxalkii saaraah ballankii ilaah rumaysad darro kagama uu shakiyin laakiinse rumaysad buu ku xoogaystay isagoo ilaah ammaanaya oo aad u huba in wixii uu u ballanqaaday uu samayn karo sidaas daraaddeedna waxaa loogu tiriyey xaqnimo wixii loo tiriyey looma qorin isaga aawadiis oo keliya laakiin waxaa loo qoray innaga aawadeenna waa loo tirin doonaa kuweenna rumaysan kii kuwii dhintay ka soo sara kiciyey rabbigeenna ciise kii loo bixiyey xadgudubkeenna aawadiis oo loo sara kiciyey inuu xaq inaga dhigo iminka waxaynu akhrinaynaa cutubka shanaad ee rooma waxa rumaysadka laga helo sidaas daraaddeed innagoo xaq laynagaga dhigay rumaysad nabad baynu xagga ilaah ku haysannaa rabbigeenna ciise masiix kan xaggiisa aynu rumaysad ku galnay nimcadan aynu dhex taagannahay oo waxaynu ku faraxnaa rajada ammaanta ilaah oo taas oo keliya ma aha laakiinse waxaynu ku faraxnaa dhibaatooyinkeenna innagoo og in dhibaatadu dulqaadasho keento dulqaadashaduna aqoon dheer aqoonta dheeruna rajo rajaduna inama ceebayso maxaa yeelay jacaylka ilaah baa qalbiyadeenna ku dhex shubmay oo waxaa ku shubay ruuxa quduuska ah oo layna siiyey jacaylka ilaah waxaa lagu gartaa ciise dhimashadiisa waayo innagoo weli itaal daran ayuu masiixu wakhti quman u dhintay kuwa aan cibaadada lahayn mar dhif ah mid waa u dhintaa nin xaq ah mindhaase qof waa ku dhici lahaa inuu nin wanaagsan u dhinto laakiinse masiixu waa inoo dhintay intaynu weli dembiilayaal ahayn oo sidaasuu ilaah jacaylkiisii inoogu muujiyey haddaba haddaynu haatan dhiiggiisa xaq ku noqonnay dee si ka badanna isagaynu kaga badbaadi doonnaa carada ilaah waayo haddii intaynu cod la ahayn ilaah inagula heshiiyey dhimashadii wiilkiisa dee si ka badanna innagoo la heshiis ah ayaynu ku badbaadi doonnaa noloshiisa oo taas oo keliyana ma ahane weliba waxaynu ku faraxnaa ilaah xagga rabbigeenna ciise masiix kan aynu haatan heshiiska ku helnay dhimashada waa laga helay aadan noloshana ciise masiix haddaba sida dembigu nin keliya dunida ugu soo galay dhimashaduna dembiga ugu timid sidaasaa dhimashadiina u gaadhay dadka oo dhan waayo waa la wada dembaabay waayo dembigu duniduu ku jiray intaan sharcigu iman laakiin dembi lama tiriyo markii aan sharci jirin habase ahaatee waagii aadan ilaa muuse dhimashadu waxay u talisay xataa kuwii aan u dembaabin sidii xadgudubkii aadan kan ah masaalka kan iman lahaa hadiyaddu ma aha sida dembiga waayo haddii nin keliya dembigiis kuwo badanu u dhinteen dee in ka sii badan waxaa kuwo badan u badatay nimcada ilaah iyo hadiyadda nin nimcadiis ku timid kan ah ciise masiix hadiyaddu ma aha sida mid qof dembaabay ku timid waayo mid xukunkiis wuxuu keenay ciqaab laakiin hadiyaddu waxay dembiye badan ugu timid inay xaq ka dhigto kuwo badan haddii mid dembigiisa aawadiis ay dhimasho ku talisay midkaas aawadiis dee si ka badanna kuwa hela badnaanta nimcada iyo hadiyadda xaqnimada noloshay ku dhex talin doonaan kii kale aawadiis kaas oo ah ciise masiix haddaba dembiga nin keliya aawadiis waxaa dadka oo dhan ugu yimid xukun sidaas oo kalena nin keliya xaqnimaduu sameeyey aawadeed waxaa dadka oo dhan ugu timid hadiyad in xaq laga dhigo oo ay noolaadaan waayo sida nin keliya caasinimadiisii kuwo badan dembiilayaal looga dhigay sidaas oo kalena nin keliya addeeciddiis ayaa kuwo badan xaq looga dhigi doonaa sharciguna wuxuu u yimid inuu dembigu bato laakiinse meeshii dembigu ku batay nimcaduna way ka sii badatay aad iyo aad in sida dembigu dhimashada ugu taliyey sidaas oo kalena ay nimcadu ugu taliso xaqnimo ilaa nolosha weligeed ah ee xagga rabbigeenna ciise masiix iminka waxaynu akhrinaynaa cutubka lixaad ee rooma masiix la midnimadiisu ma raaci karto dembiga haddaba maxaynu nidhaahnaa miyaynu ku sii soconnaa dembiga inay nimcadu badato yaanay noqon innagoo dembiga kala dhimannay sidee baynu mar dambe ugu dhex noolaannaa mise ma waydaan ogeyn in kulli inteenna lagu baabtiisay ciise masiix dhexdiisa lagu dhex baabtiisay dhimashadiisa haddaba waxaynu isaga kula aasannay baabtiiska dhimashada dhexdeeda in sidii masiixa kuwii dhintay loogaga sara kiciyey ammaanta aabbaha aan innaguna sidaas oo kale cusaybka nolosha ku dhex soconno haddaynu isaga kula midownay dhimasho tiisa u eg dee sidaas oo kalena sarakicid tiisa u eg waynu kula midoobi doonnaa waynu ognahay in dabeecaddeenii hore iskutallaabta lagula qodbay isaga in jidhka dembigu baabba'o si aynan mar dambe addoommo ugu ahaan dembiga waayo kii dhintay dembi waa ka xoroobay oo xaq baa laga dhigay laakiinse haddaynu masiixa la dhimannay waxaynu rumaysannahay inaynu haddana isaga la noolaan doonno waynu ognahay in masiixa oo kuwii dhintay ka sara kacay uusan mar dambe dhimanayn dhimashadu mar dambe u talin mayso waayo dhimashaduu dhintay mar keliya ayuu xagga dembiga ka dhintay laakiin noloshuu ku nool yahay ilaah buu u nool yahay sidaas oo kalena idinku isku tiriya inaad dembiga u tihiin kuwa dhintay oo aad ilaah u tihiin kuwa nool xagga ciise masiix sidaas daraaddeed dembigu yuusan jidhkiinna dhimanaya u talin inaad damacyadiisa xunxun addeecdaan xubnihiinnana dembiga ha u siinina sida qalabka xaqdarrada laakiin ilaah isa siiya sida idinkoo ah kuwa ka soo noolaaday kuwii dhintay xubnihiinnana ilaah u siiya sida qalabka xaqnimada waayo dembigu idinma talin doono maxaa yeelay sharciga kuma hoos jirtaan laakiinse waxaad ku hoos jirtaan nimcada masaalka ku saabsan addoonninimada waa sidee haddaba sharciga kuma hoos jirno oo waxaynu ku hoos jirnaa nimcada sidaas daraaddeed miyaan dembaabnaa yaanay noqon ma waydnaan ogayn inaad addoommo u tihiin kii aad isu siisaan sida addoommo addeeca oo aad addoommadiisa tihiin kii aad addeecdaan ama ha noqoto dembiga idin kaxeeya xagga dhimashada ama addeecidda idin kaxaysa xagga xaqnimada laakiinse mahad ilaah baa leh waayo waxaad ahaan jirteen addoommadii dembiga haatanse qalbigiinnaad ka addeecdeen caynadii waxbariddii laydiin siiyey oo idinkoo dembiga laydinka xoreeyey xaqnimada ayaad addoommo u noqoteen sida dadkan u hadlayaa jidhkiinna itaaldarradiisa aawadeed waayo sidii aad xubnihiinna uga dhigi jirteen addoommadii wasaqnimada iyo dembiga inaad dembi fashaan sidaas oo kalena haatan xubnihiinna ka dhiga addoommadii xaqnimada quduusnaanta aawadeed waayo markaad addoommadii dembiga ahaan jirteen xagga xaqnimada waxaad ahaydeen xor haddaba wakhtigaas maxad midho ku haysateen waxyaalaha aad haatan ka xishoonaysaan waayo waxyaalahaas ugu dambaystoodu waa dhimashada laakiin haatan idinkoo dembi laydinka xoreeyey oo aad addoommadii ilaah noqoteen waxaad midho ku haysataan quduusnaanta oo ugu dambaysteeduna waa nolosha weligeed ah waayo mushaaraddu dembigu waa dhimashada laakiinse hadiyadda ilaah waa nolosha weligeed ah ee laga helo rabbigeenna ciise masiix iminka waxaynu akhrinaynaa cutubka toddobaad ee roma masaalka ku saabsan guurka mise ma weydaan ogayn walaalayaalow in sharcigu nin u taliyo intuu nool yahay oo keliya waxaan la hadlayaa dadka sharciga yaqaan naagtii nin lahu sharcigay ugu xidhan tahay ninkeeda intuu nool yahay laakiinse mar haddii ninku dhinto way ka furan tahay sharcigii ninka sidaas daraaddeed inta ninkeedu nool yahay hadday nin kale naag u noqoto waxaa loogu yeedhi doonaa dhillo laakiinse ninkeedu hadduu dhinto sharciga way ka furan tahay oo sidaas daraaddeed dhillo ma aha in kastoo ay nin kale naag u noqoto sidaas daraaddeed walaalayaalow jidhkii masiixa baa meyd idinka dhigay xagga sharciga in mid kale idin lahaado oo ah kii kuwii dhintay laga sara kiciyey inaynu ilaah midho u soo bixinno waayo markii aynu jidhka ku dhex jirnay damacyadii dembiyada ee sharciga ka yimid waxay ka dhex shaqaynayeen xubnaheenna inay midho u soo bixiyaan dhimasho laakiinse haatan sharcigii waa laynaga furay innagoo kala dhimannay wixii aynu ka hoos xidhnayn si aynu ugu adeegno cuseybka ruuxa ee aynaan ugu adeegin gabowga qorniinka sharciga iyo dembiga haddaba maxaynu nidhaahnaa sharciguma dembiba ma suurtowdo hase ahaatee dembi ma aanan garteen sharcigaan ku gartay mooyaane damaca xun ma aanan garteen haddaan sharcigu i odhan waa inaadan wax damcin dembigu isagoo wakhti helay ayuu amarka dhexdayda kaga falay damac xun oo kasta waayo sharciga la'aantiis dembigu waa meyd waaba noolaa sharciga la'aantiis laakiin markii amarku yimid dembigu waa soo noolaaday aniguna waan dhintay amarkii nolosha ii geyn lahaa waxaan gartay inuu dhimasho ii geynayo waayo dembigu isagoo wakhti helay ayuu amarka igu khiyaaneeyey wuuna igu dilay haddabase sharcigu waa quduus amarkuna waa quduus waana xaq wuuna wanaagsan yahay haddaba wixii wanaagsanaa miyay dhimasho ii noqdeen ma suurtowdo laakiin dembigu inuu muuqdo inuu dembi yahay ayuu wax wanaagsan igaga dhex shaqeeyey oo dhimasho ii keenay in dembigu amarka ku noqdo dembi miidhan dadka labadiisa dabci waayo waxaynu ognahay in sharcigu ku saabsan yahay ruuxa laakiinse anigu waxaan ahay mid jidhka raaca oo lagu iibiyey dembiga hoostiisa waayo waxaan samaynayo garan maayo maxaa yeelay ma sameeyo wixii aan doonayo laakiin waxaan sameeyaa wixii aan necbahay laakiin haddaan sameeyo waxa aanan doonayn dee markaas heshiis baan kula ahay sharciga inuu wanaagsan yahay haddabase haatan ma aha aniga kan waxaa sameeyaa laakiinse waa dembiga igu dhex jira waayo waan ogahay inaan wax wanaagsan igu dhex jirin taas waxaan ula jeedaa jidhkayga wax wanaagsanu kuma jiraan waayo waan ku tala jiraa inaan waxa wanaagsan sameeyo laakiin ma sameeyo waayo waxa wanaagsan oo aan doonayo inaan falo ma sameeyo laakiinse waxa sharka ah oo aanan doonayn inaan falo ayaan sameeyaa laakiin haddaan sameeyo wixii aanan doonayn inaan falo dee haatan ma aha aniga kan sameeyaa laakiinse waa dembiga igu dhex jira haddee waxaan arkaa qaynuunka in shar ila jiro in kastoo aan doonayo inaan waxa wanaagsan sameeyo waayo sharciga ilaah ayaan kaga farxaa ninka gudaha ah laakiin waxaan xubnahayga ka arkaa qaynuun kale isagoo la dagaalamaya qaynuunka maankayga oo maxbuus iiga dhigaya qaynuunka dembiga oo xubnahayga ku jira nin balaysan baan ahay yaa iga furan doona jidhkan dhimashada leh waxaan ilaah ugu mahadnaqayaa inuu rabbigeen ciise masiix igu furan doono sidaas daraaddeed aniga qudhaydu waxaan maankayga ugu adeegaa sharciga ilaah laakiinse waxaan jidhku ugu adeegaa qaynuunka dembiga iminka waxaynu akhrinaynaa cutubka siddeedaad ee rooma nolosha ku jirta ruuxa sidaas daraaddeed kuwa ciise masiix ku dhex jiraa haatan xukun ma laha waayo qaynuunka ruuxa nolosha ee ku dhex jira ciise masiix ayaa iga xoreeyey qaynuunka dembiga iyo dhimashada waayo wax aan sharcigu samayn karayn maxaa yeelay wuu itaal darnaa jidhka aawadiis ayaa ilaah sameeyey isagoo wiilkiisa ku soo diraya u ekaantii jidhka dembiga leh oo u soo diraya dembiga aawadiis wuxuuna xukumay dembigii jidhka ku jiray in qaynuunka sharcigu inagu buuxsamo kuweenna aan sida jidhka u socon laakiinse u socda sida ruuxa waayo kuwa sida jidhka u socdaa waxay ka fikiraan waxyaalaha jidhka laakiinse kuwa sida ruuxa u socdaa waxay ka fikiraan waxyaalaha ruuxa jidhka ka fikiriddiisu waa dhimashada laakiinse ruuxa ka fikiriddiisu waa nolosha iyo nabadda maxaa yeelay jidhka ka fikiriddiisu waa lacol ilaah waayo ma hoosgasho sharciga ilaah mana hoosgeli karto kuwa jidhka ku dhex jiraana kama farxin karaan ilaah laakiin idinku kuma aad dhex jirtaan jidhka ilowse waxaad ku dhex jirtaan ruuxa haddii ruuxa ilaah idinku dhex jiro laakiin nin hadduusan ruuxa masiixa lahayn dee kaasukiisii ma aha oo haddii masiixu idinku dhex jiro jidhku waa mayd dembiga aawadiis laakiinse ruuxu waa nolosha xaqnimada aawadeed laakiin haddii ruuxii kii ciise kuwii dhintay ka soo sare kiciyey idinku dhex jiro kii ciise masiix kuwii dhintay ka soo sare kiciyey jidhkiinna dhimanayana wuxuu ku noolayn doonaa ruuxiisa idinku dhex jira sidaas daraaddeed walaalayaalow wax baa inagu waajib ah laakiin waajib inooguma aha jidhka inaynu u noolaanno sida jidhka waayo haddaad sida jidhka u noolaataan hubaal waad dhiman doontaan laakiin haddaad falimaha jidhka ruuxa ku dishaan waad noolaan doontaan carruurta ilaah in allah intii ruuxa ilaah hoggaamiyo waa carruurta ilaah waayo ma aydnaan helin ruuxa addoonnimada inaad mar kale cabsataan laakiinse waxaad hesheen ruuxa carruur idinka dhigay kan aynu ku qaylinno aabbow ruuxa qudhiisu wuu markhaati furaa oo wuxuu ruuxeenna u sheegaa inaynu innaga nahay carruurta ilaah oo haddaynu carruur nahay dee haddaba waxaynu nahay kuwa wax dhaxla kuwa ilaah dhaxla oo masiix wax la dhaxla haddii aynu isaga la xanuunsanno in laynala ammaano isaga ammaanta ahaan doonta waxaan ku tirinayaa in waxyaalaha wakhtigan la joogo lagu xanuunsadaa ayan istaahilin in lala simo ammaanta imaan doonta oo laynoo muujin doono uunku wuxuu filasho aad u weyn ku sugaa muujinta carruurta ilaah uunkii waxaa la hoosgeliyey wax aan waxtar lahayn ikhtiyaarkiisna uma u hoosgelin laakiin waa kii hoosgeliyey aawadiis taasoo la rajaynayo in uunka qudhiisana laga xorayn doono addoonnimada qurunka ah oo la gelin doono xurriyadda ammaanta carruurta ilaah waayo waxaynu ognahay in uunka oo dhammu wada taahayo oo wada foolanayo ilaa haatan iyagoo keliya ma aha laakiin innagana waa sidaas oo kale kuweenna haysta midhihii ugu horreeyey ee ruuxa xataa innaga qudheennu dhexdeenna ayaynu ka taahnaa innagoo sugayna carruurnoqoshadeenna taasu waxa weeyaan samatabixinta jidhkeenna waayo waxaynu ku badbaadnay rajo laakiin rajadii la arko rajo ma aha maxaa yeelay waa ayo kan rajeeyaa wuxuu arko laakiin haddaynu rajayno wax aynan arkin dee haddaba dulqaadasho ayaynu ku sugnaa sidaasoo kalena ruuxu wuxuu inaga caawimaa itaaldarradeenna waayo garan mayno wax inoo eg oo aynu ku tukanno laakiin ruuxa qudhiisu waa inoo duceeyaa isagoo ku taahaya taa aan sanqarayn oo kii qalbiyada baaraa waa yaqaan fikirka ruuxa maxaa yeelay wuxuu quduusiinta ugu duceeyaa sida ilaah doonayo oo waxaynu ognahay in wax waliba wanaag ugu wada shaqeeyaan kuwa ilaah jecel xataa kuwa qasdigiisa loogu yeedhay waayo kuwuu hore u yiqiin wuxuu haddana horay ugu doortay inay u ekaadaan suuradda wiilkiisa inuu isagu currud ku noqdo walaalo badan dhexdood oo kuwuu hore u doortayna haddana wuu u yeedhay kuwuu u yeedhayna haddana xaq buu ka dhigay kuwuu xaq ka dhigayna haddana wuu ammaanay ilaah jacaylkiisa haddaba maxaan waxyaalahan ka nidhaahnaa haddii ilaah inala gees yahay yaa inaga gees ah kii aan xataa wiilkiisa laxajeclaysan laakiinse innaga dhammaanteen u bixiyey sidee buusan wax walbana inoola siin doonin isaga yaa ashtakayn doona kuwa ilaah doortay waa ilaah kan wax xaq ka dhigaa waa ayo kan wax xukumi doonaa waa ciise masiix kii dhintay oo haddana kuwii dhintay ka sare kacay oo ilaah midigtiisa jooga oo haddana inoo duceeya innaga yaa jacaylka masiixa inaga sooci doona ma dhibaato mise cidhiidhi mise silic mise baahi mise arad mise khatar mise seef sida qoran adiga daraadda ayaa laynoo laayaa maalinta oo dhan waxaa laynoo tiriyey sida ido la qalayo maya waxyaalahan oo dhan dhexdooda aad baynu ugu guulaysannaa kii ina jeclaa xaggiisa waayo waxaan hubaa inaan dhimashada ama nolosha ama malaa'igaha ama kuwa madaxda ah ama waxyaalaha haatan jooga ama waxyaalaha imaan doona ama kuwa xoogga leh ama kor ama hoos ama uun kaleeto inaga sooci karin jacaylka ilaah oo ku jira rabbigeenna ciise masiix iminka waxaynu akhrinaynaa cutubka sagaalaad ee roma bawlos waa u tiiraanyooday reer binu israa'iil rumaysadarradooda runtaan ku sheegayaa masiixa oo been sheegi maayo qalbigayguna marag buu iigu furayaa ruuxa quduuska ah in caloolxumo weyn iyo xanuun aan joogsanaynin ay ku jiraan qalbigayga waayo waxaan jeclaan lahaa inaan aniga qudhaydu ka inkaarnaado masiixa walaalahay aawadood oo ah xigaalkayga aannu isku jidhka nahay kuwa ah reer banu israa'iil oo leh carruurka dhigidda iyo ammaanta iyo axdiyada iyo sharciga siintiisa iyo u adeegidda ilaah iyo ballamada kuwa awoowayaasha leh oo xagga jidhka masiixu ka yimid iyaga kan wax walba ka sarreeya oo ah ilaaha ammaanta leh weligiis aamiin ilaah ballamadiisii ma uu beenayn laakiin mana aha sidii iyadoo hadalkii ilaah dhacay waayo kuwa israa'iil ka dhashay kulligood reer binu israa'iil ma wada aha farcankii ibraahim oo ay yihiin aawadeed kulligood carruur kuma wada aha laakiin waxaa la yidhi kuwa isxaaq ka farcama ayaa farcankaaga loogu yeedhi doonaa taas waxa weeyaan inaan carruurta jidhku ahayn carruurta ilaah laakiin carruurtii loo ballanqaaday ayaa farcan lagu tiriyaa waayo kanu waa hadal ballan ah wakhtigan oo kale ayaan ku iman doonaa oo saaraah waxay dhali doontaa wiil oo taas oo keliyana ma ahee laakiin ribiqahna mid bay u uuraysatay kaas oo ahaa aabbaheen isxaaq waayo carruurta oo aan weli dhalan oo aan weli samayn wanaag iyo xumaan midna in qasdiga ilaah doorashada ku istaago oo uusan ahaan xagga shuqullada laakiin xagga kii dadka u yeedha waxaa iyada lagu yidhi kan weynu wuxuu u adeegi doonaa kan ka yar sida qoran yacquub waan jeclaaday ciisowse waan necbaaday ilaah xaqdarro ma leh maxaan nidhaahnaa haddaba ma xaqdarro baa ilaah la jirta ma suurtowdo waayo wuxuu muuse ku yidhi waan u naxariisan doonaa kii aan u naxariisto waanan u nixi doonaa kii aan u naxo sidaas daraaddeed xagga kan doonaya ma aha xagga kan ordana ma aha laakiinse waa xagga ilaaha naxariista leh waayo qorninku wuxuu fircoon ku leeyahay tan daraaddeed baan kuu sara kiciyey inaan xooggayga adiga kaa dhex muujiyo iyo in magacayga dhulka oo dhan lagu faafiyo haddaba kuu doonayo wuu u naxariistaa kuu doonayana qalbigiisuu engejiyaa ilaah baa xukunka leh waxaad igu odhan doontaa muxuu weli ii eedaynayaa waayo yaa doonistiisa ka gees noqda laakiinse nin yahow kumaa tahay kaaga ilaah u jawaabayow wixii la sameeyey miyay kii sameeyey ku odhan doonaan maxad sidaa noogu samaysay dherisameeyuhu miyuusan lahayn amar uu ugu taliyo dhoobada inuu fud keliya in ka sameeyo weel ciso leh inta kalena mid aan ciso lahayn bal maxay la tahay ilaah haddii isagoo doonaya inuu cadhadiisa muujiyo oo xooggiisa dadka ogaysiiyo uu samir badan ugu dulqaatay weelasha cadhada oo loo diyaariyey baabbi'idda iyo inuu hodintinnimadii ammaantiisa ogaysiiyo weelasha naxariista oo uu hore ugu diyaariyey ammaanta xataa kuweenna uu u yeedhay oo uusan ugu yeedhin yuhuudda oo keliya laakiinse uu uga yeedhay qurumaha kalena siduu hooseeca ka dhex yidhi kuwa aan dadkaygii ahayn ayaan u bixin doonaa dadkayga tu aan ahayn gacalisadaydiina waxaan u bixin doonaa gacaliso oo waxay noqon doontaa meeshii laga yidhi iyaga dadkayga ma ahidin meeshaas waxaa looga bixin doonaa carruurtii ilaaha nool oo isaayos wuxuu ku qayliyey wax israa'iil ku saabsan isagoo leh in kastoo tirada reer bini israa'iil noqoto sida camuudda badda intii hadhay waa badbaadi doontaa waayo rabbigu hadalkiisa dhulkuu ku samayn doonaa isagoo dhammaystiraya oo soo gaabinaya oo sidii isaayos horay u yidhi haddaan rabbigii sabba'ood farcan inoo reebin sidii soddon baan noqon lahayn oo sidii gomora baa laynaga dhigi lahaa waxa reer bani israa'iil u xumaadeen maxaan nidhaahnaa haddaba dadka aan yuhuudda ahayn oo aan xaqnimada raacin waxay heleen xaqnimada oo ah xaqnimada rumaysad lagu helo laakiin reer binu israa'iil iyagoo raaca sharciga xaqnimada sharcigaas ma ay gaadhin tan sababteedu waa maxay maxaa yeelay rumaysadkuma ay doondoonin shuqullada samayntooda mooyaane waxay ku turanturoodeen dhagixii turanturrada sida qoran bal eega waxaan siyoon dhexdhigayaa dhagax lagu turanturoodo oo ah sallax lagu xumaado oo kii rumaysta isaga ma ceeboobi doono iminka waxaynu akhrinaynaa cutubka tobanaad ee roma walaalayaalow waxaan qalbigayga ka doonayaa oo ilaah ka baryaa inay iyagu badbaadaan waayo waxaan markhaati u furayaa inay iyagu ilaah qiiro weyn u qabaan laakiinse xagga aqoonta ma aha waayo iyagoo aan ogayn xaqnimada ilaah oo doonaya inay taagaantooda ayayan hoos gelin ilaah xaqnimadiisa waayo masiixu wuxuu mid kasta oo rumaysta u yahay sharciga dhammaadkiisii xagga xaqnimada jidka cusub oo xaqnimada cid kasta buu u furan yahay waayo muuse wuxuu qoray in ninkii yeelaa xaqnimada sharciga uu ku noolaan doono iyada laakiin xaqnimada rumaysadku sidanay tidhaahdaa qalbigaaga ha iska odhan yaa samada kori doona inuu masiix soo dejiyo ama yaa yaamayska hoos u geli doona inuu masiix kuwa dhintay ka soo sara kiciyo laakiin maxay leedahay eraygii waa kuu dhow yahay waana ku jiraa afkaaga iyo qalbigaaga waxa weeyaan erayga rumaysadka oo aannu kugu wacdinno maxaa yeelay haddaad afka ka qiratid in ciise yahay rabbiga oo aad qalbiga ka rumaysatid in ilaah isaga ka sara kiciyey kuwii dhintay waad badbaadi doontaa waayo qalbiga wax baa laga rumaystaa xagga xaqnimada afkana wax baa laga qirtaa xagga badbaadinta waayo qorninku wuxuu leeyahay ku alla kii rumaysta isaga ceeboobi maayo waayo yuhuudda iyo giriigtu waxba kuma kala duwana waayo isku rabbi baa rabbi u wada ah waana u taajir in alla intii barida isaga waayo ku alla kii magaca rabbiga ku baryaa waa badbaadi doonaa haddaba sidee bay ugu baryi doonaan kan aanay rumaysnayn oo sidee bay u rumaysan doonaan kan aanay maqlin oo sidee bay u maqli doonaan haddii aan la wacdiyin oo sidee bay u wacdiyi doonaan haddaan la dirin sida qoran qurux badana cagaha kuwa wax ku wacdiya waxyaalaha wanaagsan laakiin kulligood ma ay wada dhegaysan injiilka waayo isaayos wuxuu leeyahay rabbow yaa rumaystay warkayagii haddaba rumaysadku wuxuu ka yimaadaa maqlidda maqlidduna waxay ku timaadaa hadalka masiixa laakiin waxaan leeyahay miyaanay maqlin haah runtii codkoodii wuxuu gaadhay dhulka oo dhan hadalkoodiina wuxuu gaadhay dunida meesha ugu shishaysa laakiin waxaan leeyahay miyaan reer banu israa'iil ogayn ugu horraystii muuse wuxuu yidhi waxaan idinkaga hinaasin doonaa kuwa aan quruun ahayn quruun aan wax garanayn waan idinkaga cadhaysiin doonaa isaayosna waa dhiiranaa oo wuxuu yidhi waxaa i helay kuwa aan i doonayn waxaan u muuqday kuwa aan wax i weyddiinayn laakiin reer bini israa'iil wuxuu ku yidhi maalintii oo dhan waxaan gacmahayga u kala bixinayay dad caasi ah oo muran miidhan ah iminka waxaynu akhrinaynaa cutubka kow iyo tobanaad ee roma diidniinta ilaah israa'iil diiday ma dhamma dee waxaan leeyahay ilaah miyuu xooray dadkiisii ma suurtowdo waayo amba waxaan ahay mid reer bini israa'iil ah oo farcankii ibraahim ah oo qabiilkii benyamiin ah ilaah dadkiisii ou hore u yaqiin ma xoorin mise ma waydaan aqoon waxa qorninku ka sheegayo eliyas siduu ilaah ugu cawday isagoo reer bini israa'iil ka cabanaya oo leh rabbow nebiyadaadii way dileen meelahaagii allabarigana way dumiyeen oo keligay baa hadhay oo naftayday doondoonayaan laakiinse jawaabtii ilaah oo u timid isaga maxay leedahay waxaan naf ahaantayda ula hadhay toddoba kun oo nin oo aan bacal u jilba joogsan sidaas oo kale wakhtigaan la joogana waxaa jira kuwa hadhay oo nimco lagu doortay laakiinse haddii nimco loogu doortay dee haddaba ma aha mar dambe xagga shuqullada haddii kaleese nimcadu mar dambe nimco ma aha waa maxay haddaba wixii reer bini israa'iil doondoonayeen ma ay helin laakiinse kuwii la doortay waa heleen intii kalena waa la engejiyey sida qoran ilaah wuxuu iyaga siiyey maskax hurudda iyo indha aanay waxba ku arkin iyo dhego aanay waxba ku maqlin ilaa maalinta tan daa'uudna wuxuu yidhi miiskoodu ha u noqdo dabin iyo wax qabsada iyaga iyo wax ay ku toronturoodaan iyo wax ka aarguta iyaga indhahoodu ha madoobaadeen si aanay waxba u arkin dhabarkoodana foorari weligiis haddaba waxaan leeyahay miyay turonturoodeen inay dhacaan maya ma suurtowdo laakiin dhicitinkoodii aawadiis ayaa badbaadino ugu timid qurumaha kale inay ka hinaasaan haddaba haddii dhicitinkoodii yahay taajirnimadii dunida liidnaantoodiina tahay taajirnimadii qurumaha kale dee buuxnaantooduna intee bay sii badin doontaa taajirnimadii badbaadada dadka aan yuhuudda ahayn masaalka ku saabsan laamo la tallaalay laakiin waxaan la hadlayaa kuwiinnan oo ka mid ah dadka aan yuhuudda ahayn haddaba anigoo ah rasuulkii dadka aan yuhuudda ahayn hawshayda waan darajeeyaa si aan uga hinaasiyo kuwa aan isku jidhka nahay oo aan qaarkood badbaadiyo waayo haddii xooridoodii tahay heshiiskii dunida aqbaliddoodii maxay noqon doontaa soo noolaadka kuwii dhintay mooyaane inta ugu horraysa oo cajiinku hadday quduus tahay dee cajiinkuna wuu yahay haddii xididku quduus yahayna dee laamuhuna way yihiin laakiinse haddii laamihii qaarkood laga jebiyey oo adigoo saytuun dibadeed ah lagugu tallaalo meeshoodii oo aad ka qayb gasho wanaagga xididka geedka saytuunka ah ha ka faanin laamaha laakiinse haddii aad faantid bal ogow inaadan ahayn kan xididka sida laakiinse xididkaa adiga ku sida haddaba waxaad odhan doontaa laamihii waxaa loo jebiyey in aniga laygu tallaalo meeshoodii waa tahay rumaysaddarradoodii baa loo jebiyey adna waxaa ku taagan tahay rumaysadkaaga ha iskibrin laakiinse cabso waayo haddaan ilaah u turin laamihii asliga ahaa dee adna kuu turi maayo bal hadda fiiri roonaanta iyo adkaanta ilaah kuwii dhacay xaggooda adkaantiisaa la jirta laakiinse xaggaaga waxaa la jirta roonaanta ilaah haddaad roonaantiisa ku sii socotid haddii kaleeto adna waa lagu goyn doonaa iyagana haddayaan rumaysaddarradoodii ku sii socon waa lagu tallaali doonaa meeshoodii waayo ilaah waa awoodaa inuu iyaga mar kale ku tallaalo meeshoodii waayo haddii adiga lagaa soo gooyey saytuun dibadeed oo si abuuraddiisa ka gees ah lagugu tallaalay geed saytuun wanaagsan ah intee baa in ka sii badan kuwan oo ah laamihii asliga ahaa lagu tallaali doonaa geedkoodii saytuunka ahaa ilaah qasdigiisu wuxuu yahay inuu dhammaan u naxariisto walaalayaalow anigu dooni maayo inaad jaa'il ka ahaataan qarsoodigan waabase intaas ood iskibrisaan adkaan aan dhammayn baa ku dhacday reer bini israa'iil ilaa tirada buuxda oo qurumuhu soo gasho oo sidaasay reer bini israa'iil oo dhammu u wada badbaadi doonaan sida qoran waxaa siyoon ka soo bixi doona bixiyaha wuxuu yacquub ka sii jeedin doonaa cibaado la'aanta oo kanu waa ahdigayga aan la dhigan doono iyaga markaan dembigooda ka qaadi doono xagga injiilka iyagu waa cadaawayaal aawadiin laakiinse xagga doorashada waa kuwa la jecel yahay awoowayaasha aawadood waayo hadiyadaha iyo yeeridda ilaah ka soo noqosho ma leh waayo idinkuba mar baad ilaah caasi ku ahaydeen laakiinse haatan waxaa laydinku naxariistay kuwaas caasinimadooda sidaas oo kale iyaguna haatan caasi u noqdeen in naxariistii laydin tusay iyagana haatan loogu naxariisto waayo ilaah kulli wuxuu ku wada xidhay caasinimo inuu u wada naxariisto kulli mool dheera hodantinimada iyo xikmadda iyo aqoonta ilaah xukummadiisa lama baadhi karo jidadkiisana lama raadin karo waayo bal yaa soo ogaaday maanka rabbiga bal yaase la taliyihiisii noqday yaase awil wax siiyey oo loo abaalgudi doonaa waayo wax waluba isagay ka yimaadeen oo ku yimaadeen oo u yimaadeen aawadiis ammaanta isagaa leh weligiis aamiin iminka waxaynu akhrinaynaa cutubka laba-iyo tobanaad ee rooma nolosha cusub haddaba walaalayaalow waxaan idinku baryayaa ilaah naxariistiisa inaad jidhkiinna ilaah u siisaan sida allabari nool oo quduus ah oo ilaah ku farxo waana cibaadaysigiinna caqliga leh ha u ekaanina dadka ifkan laakiinse ku beddelma cusboonaanta maankiinna inaad hubsataan waxa ay tahay doonista ilaah oo wanaagsan oo isagu ku farxo oo kaamilka ah sida hagaagsan oo loogu shaqeeyo hadiyadaha ruuxa waayo nimcadii lay siiyey ayaan ku hadlayaa waxaan ku leeyahay mid kasta oo idinka mid ah yuusan isderajayn intuu isderajayn lahaa in ka badan laakiinse miyarqab ha ku fikiro sida ilaah mid kasta u siiyey qayb rumaysad ah waayo sida aynu xubno badan ugu leennahay jidhkeenna oo aan xubnaha oo dhammuna isku shuqul u ahayn sidaas oo kalaan innagoo badan masiixa isku jir ku nahay oo midba midka kale waa xubnihiisii innagoo haysanna hadiyado ku kala duwan nimcadii layna siiyey hadday tahay wax sii sheegid aan wax ku sii sheegno sida qaybta rumaysadkeenna ama hadday tahay adeegid aan aad u adeegno kii wax baraana si fiican waxa u baro kii wax waaniyaana si fiican waxa u waaniyo kii wax bixiyaana deeqsinnimo waxa u bixiyo kii wax u taliyaana dadaal waxa ugu taliyo kii wax u naxariistaana farxad waxa ugu naxariisto wixii masiixiyiinta lagu amray jacaylku ha noqdo mid aan laba weji lahayn sharka karha wanaagga xagsada kalgacayl walaalnimo isku wada jeclaada midkiinba midka kale ha hor darajeeyo dadaalka ha ka caajisina ruuxa ku kululaada oo rabbiga u adeega rajada ku farxa dhibta u dulqaata tukashada wadiddeeda ku sii adkaysta oo ku caawiya waxa quduusiintu u baahan yihiin oo shisheeyaha martigeliya u duceeya kuwa idin silciya u duceeya oo ha habaarina la farxa kuwa farxaya la ooya kuwa ooyaya midba midka kale ha la fikir ahaado ha kibrina laakiin kuwa hoose la socda kuwa isla caqli badan ha noqonina ninna shar shar ha uga celinina ka fikira inaad samaysaan waxa wanaagsan dadka oo dhan hortiisa hadday suurtowdo intaad kartaan nabad kula jooga dadka oo dhan gacaliyayaalow ha aarsanina laakiin meel u banneeya carada ilaah waayo waxaa qoran aarsasho anigaa leh anaa u abaalmarin ayaa rabbigu leeyahay laakiin haddii cadowgaagu gaajaysan yahay cunto sii hadduu harraadsan yahaynna waraabi waayo haddaad saas samayso waxaad madaxiisa ku kor ururin doontaa dhuxullo dab ah sharku yuusan kaa adkaan laakiinse sharka wanaag kaga adkow iminka waxaynu akhrinaynaa cutubka saddex iyo tobanaad ee rooma waa in kuwa amarka leh laga dambeeyo naf waluba ha ka dambayso kuwa amarka sare leh waayo amar ma jiro kan ilaah ka yimaada mooyaane kuwa jirana ilaah baa ka dhigay kuwa amar leh sidaas daraaddeed kii diida kan amarka leh wuxuu hor joogsadaa amarka ilaah kuwa hor joogsadaana waxay naf ahaantooda u heli doonaan xukun madaxdu cabsi ma geliyaan kuwa shuqul wanaagsan sameeya kuwa xumaan sameeya mooyaane ma waxaad doonaysaa inaadan ka cabsan kan amarka leh wax wanaagsan samee oo ammaan baad ka helaysaa isla asaga waayo isagu wuxuu xaggaaga ku yahay mididiinka ilaah inuu wanaag kuu sameeyo laakiinse haddaad xumaan samaysid cabso waayo isagu seefta uma sito sababla'aan maxaa yeelay isagu waa mididiinka ilaah oo waa mid cadho kaga aarsada kii xumaan sameeya sidaas daraaddeed waa in laga dambeeyo kan amarka leh mana aha cadhada aawadeed oo keliya laakiinse waa niyadda aawadeenna waayo sababtaas aawadeed waxaad u bixisaan canshuur maxaa yeelay iyagu waa mididiinnadii ilaah oo had iyo goor ka shaqeeya isla waxaas mid waluba wuxuu idinku leeyahay siiya kii baad idinku leh baad siiya kii canshuur idinku leh cashuur siiya kii laga cabsadana ka cabsada kii ciso lehna ciseeya jacaylka walaalnimada ninna yuusan wax idinku lahaan in midkiinba midka kale jeclaado mooyaane waayo kii deriskiisa jeclaadaa sharciguu oofiyey waayo amarradan la yidhi waa inaanad sinaysan waa inaanad qudh goyn waa inaanad waxba xadin waa inaanad wax damcin oo haddii amar kale jirana waxaa lagu soo koobay hadalkan waa inaad deriskaaga u jeclaataa sida naftaada jacaylku xumaan kuma sameeyo deriskiisa jacaylku haddaba waa oofinta sharciga maalintii masiixu waa soo dhowaanaysaa oo weliba waad garanaysaan wakhtiga inay haatan tahay saacaddii aad hurdada ka toosi lahaydeen waayo haatan ay badbaadintu inooga dhowdahay markii horeo aan rumaysannay habeenkii hore buu u batay maalintiina waa soo dhowaatay sidaas daraaddeed aan iska dhigno shuqullada gudcurka oo aan qaadanno hubka iftiinka sida iyadoo maalin ah aynu si quman u soconno yaanaan ku socon rabsho iyo sakhraannimo yaanaan ku socon wasmo iyo dhillannimo yaanaan ku socon ilaaq iyo xaasadnimo laakiin rabbi ciise masiix huwada oo jidhka ha ka fikirina inaad damacyadiisa samaysaan iminka waxaynu akhrinaynaa cutubka afar iyo tobanaad ee rooma waa in loo dulqaataa kuwa wax ka shakiya kii rumaysadka ku itaal yar soo dhoweeya mana aha inaad ra'iyadiisa la murantaan mid baa rumaysan inuu wax walba cuno kii itaalyarse wuxuu cunaa qudaarta kii cunaa yuusan quursanin kii aan cunin kii aan cuninna yuusan xukumin kii cuna waayo ilaah baa aqbalay isaga yaa tahay kaaga xukuma mididinka mid kaleetow waayo sayidkiisuu u taagan yahay ama u dhacaa waana la taagi doonaa waayo rabbigu waa awoodaa inuu taago nin bay la tahay in maalinu maalinta kale ka fiican tahay mid kalena waxay la tahay in maalmaha oo dhammu isku mid yihiin mid kastaaba maankiisa aad ha ugu hubsado kii maalinta ka fikira rabbiguu uga fikiraa kii wax cunaa rabbiguu u cunaa waayo ilaah buu ku mahadnaqaa kii aan wax cuninuna rabbiga ayuusan u cunin oo ilaah buu ku mahadnaqaa midkeenna naftiisa uma noola midkeenna naftiisa uma dhinto waayo haddii aynu nool nahay rabbigaynu u nool nahay oo haddii aynu dhimannona rabbigaynu u dhimannaa sidaas daraaddeed haddii aynu nool nahay iyo haddii aynu dhimannaba rabbigaa ina leh waayo sababtaasaa masiixu u dhintay una soo noolaaday inuu rabbi u noqdo kuwii dhintay iyo kuwa noolba adigu maxaad walaalkaa u xukuntaa amase adigu maxaad walaalkaa u quursataa waayo kulligeen waxaynu hor istaagi doonnaa kursiga xukumaadda ilaah waayo waxaa qoran anigu waa noolahay ayaa rabbigu leeyahay oo jilib waluba anuu ii sujuudi doonaa carab walubana ilaah buu qiri doonaa sidaasaa midkeen kastaba ilaah ula xisaabtami doonaa sidaas daraaddeed mar dambe yaynaan isxukumin laakiinse tanka fikira inaan ninna walaalkiis u dhigin dhagax uu ku turanturoodo ama wax kaleeto oo hor joogsada waan ogahay waanan ku hubaa rabbi ciise inaan waxba naf ahaantiisa iska xaaraan ahayn laakiinse kii ku tiriya inay xaaraan tahay kaas waa ka xaaraan waayo haddii walaalka cuntadaada ka calool xumaado jacaylka kuma sii socotid cuntadaada ha ku baabbi'in kii masiixu u dhinto haddaba wanaaggiinna yaan la caayin waayo boqortooyada ilaah ma aha cunid iyo cabid laakiinse waa xaqnimada iyo nabadda iyo farxadda ku jira ruuxa quduuska ah kii waxaas masiixa ugu adeega ilaah buu ka farxiyaa xagga dadkana waa mid loo bogay sidaas daraaddeed haddaba aynu raacno waxyaalaha nabadda iyo waxyaalaha midkeynba midka kale xoog ugu yeelo suqulka ilaah ha u dumin cunto aawadeed hubaal wax waluba waa nadiif laakiin waa u xun tahay kii cuna isagoo mid kale xumaynayo waa wanaagsan tahay inaadan hilib cunin ama kamri cabin ama samayn wax kaleeto oo walaalkaa ku turaanturoodo rumaysadka aad leedahay ilaah hortiis u hayso waxaa faraxsan kii aan isku xukumin wixii la quman isaga laakiinse kii shakiya hadduu cuno waa xukuman yahay maxaa yeelay rumaysad wax kuma cuno oo wax kastoo aan rumaysadka ka imaaninu waa dembi iminka waxaynu akhrinaynaa cutubka shan iyo tobanaad ee roma kuweenna xoogga leh waxaa inagu waajib ah inaynu qaadno itaaldarrada kuwa xoogga yar oo aynan nafteenna ka farxin midkeen kastaaba deriskiisa ha ka farxiyo inuu ku wanaagsanaado oo ku dhismo waayo masiixiiba naftiisii kama uu farxin laakiinse sida qoran caydii kuwii adiga ku caayey ayaa igu kor dhacday waayo wax alla wixii hore loo qorayba waxaa loo qoray waxbarashadeenna inaynu dulqaadashada iyo gargaarka qorniinka rajo ku lahaanno ilaaha dulqaadashada iyo gargaariddu ha ka dhigo in midkiinba midka kale la fikir ahaado sida ciise masiix inaad isku qalbi iyo isku af ku ammaantaan ilaaha ah aabbaha rabbigeenna ciise masiix injiilka loo keenay dadka aan yuhuudda ahayn sidaas daraaddeed isdhoweeya sida masiixuna idiin dhoweeyey in ilaah la ammaano waayo waxaan idinku leeyahay masiixu wuxuu noqday kuwa gudan mididiinkooda runta ilaah aawadeed inuu u xaqiijiyo ballamadii awowayaashii hore la siiyey iyo in qurumuhu ilaah u ammaanaan naxariistiisa sida qoran sidaas daraaddeed waxaan kugu ammaani doonaa qurumaha dhexdooda oo magacaaga waan u gabyi doonaa oo haddana wuxuu leeyahay quruumahow la reereeya dadkiisa oo haddana rabbiga ammaana quruumahoo dhammow dadkoo dhammuna ha ammaano isaga oo haddana isaayos wuxuu leeyahay waxaa jiri doona xididkii yesaay iyo kan u kacaya inuu u taliyo quruumaha isagayna quruumuhu wax ku rajayn doonaan ilaaha rajadu ha idinka buuxiyo farxad iyo nabad oo dhan idinkoo rumaysan si rajadiinnu ugu badato xoogga ruuxa quduuska ah bawlos si dhiiranaan ah ayuu wax ku qoray oo aniga qudhayduna waxaan idin hubaa walaalayaalow inuu wanaag idinka buuxo oo laydinka buuxiyey aqoon oo dhan oo aad kartaan inaad iswaanisaan laakiinse siyaalaha qaarkood dhiiranaan badan baan idinku soo qoray inaan idin xusuusiyo nimcadii xagga ilaah layga siiyey aawadeed inaan dadka aan yuhuudda ahayn u noqdo mididiinkii ciise masiix anigoo shuqulka wadaadnimada u qabanaya injiilka ilaah in sadaqada dadka aan yuhuudda ahayn la aqbalo iyadoo quduus lagaga dhigay ruuxa quduuska ah haddaba xagga ciise masiix waxaan leeyahay wax aan ku faano waana wax ku saabsan ilaah waayo kuma dhici doono inaan waxba ka hadlo wixii masiixii iga dhex shaqeeyey mooyaane dadka aan yuhuudda ahayn addeeciddooda aawadeed oo uu igaga dhex shaqeeyey hadal iyo camal oo uu ku sameeyey xoogga calaamooyinka iyo yaababka iyo xoogga ruuxa quduuska ah oo sidaasaan injiilka masiixa ugu wada wacdiyey yeruusaalem iyo hareeraheeda iyo ilaa ilurikon sidaasaan u hawaystay inaan injiilka ku wacdiyo meel aan masiixa awil lagu magacaabin si aanan ugu duldhisin aasaaska nin kala dhigay laakiinse sida qoran waxaa arki doona kuwa aan warkiisu u iman kuwii aan maqlinuna waa garan doonaan wixii bawlos ku talo jiray sidaas daraaddeed marar badan baa layga hor joogsaday imaatinkii aan idin iman lahaa laakiinse haatan anigoo aan meelaha kan meel dambe ku lahayn oo idiin boholiyoobayay sannado badan inaan idiin imaado markaan isbaaniya tago waxaan rajaynayaa inaan socdaalkayga idinku arko oo idinna aad halkaas iga ambabixisaan markaan cabbaar idinku raaxaysto dabadeed laakiinse haatan waxaan aadayaa yeruusaalem inaan u adeego quduusiinta waayo dadka makedoniya iyo akhaaya waxay aad u jeclaysteen inay wax u ururiyaan masaakiinta ka midka ah quduusiinta yeruusaalem joogta way jeclaysteen waana ku waajib inay sameeyaan waayo dadka aan yuhuudda ahayn hadday noqdeen kuwa ka qayb galay waxyaalahooda ruuxa dee markaas waxaa ku waajib ah iyaga inay ugu adeegaan waxyaalaha jidhka sidaas daraaddeed markaan tan dhammeeyo oo aan iyaga midhahan ku hubsado idinkaan idin soo mari doonaa anoo isbaanya u socda oo waxaan ogahay markaan idiin imaado inaan ku imaan doono buuxnaanta barakada masiixa walaalayaalow waxaan idinku baryayaa rabbigeenna ciise masiix iyo jacaylka ruuxa inaad igula dadaashaan dukashooyinkiinna markaad ilaah ii baridaan in layga samata bixiyo kuwa caasiyiinta ah oo yuhuudiya jooga iyo in hawshayda aan yeruusaalem u qabanayo ay noqoto mid ay quduusiintu aqbalaan inaan farxad idinku imaado haddii ilaah doonayo oo aan idinla nasto ilaaha nabaddu ha idinla jiro kulligiin aamiin iminka waxaynu akhrinaynaa cutubka shan iyo tobanaad ee rooma kuweenna xoogga leh waxaa inagu waajib ah inaynu qaadno itaaldarrada kuwa xoogga yar oo aynaan nafteenna ka farxin midkeen kastaaba deriskiisa ha ka farxiyo inuu ku wanaagsanaado oo ku dhismo waayo masiixiiba naftiisii kama uu farxin laakiinse sida qoran caydii kuwii adiga ku caayey ayaa igu kor dhacday waayo wax alla wixii hore loo qorayba waxaa loo qoray waxbarashadeenna inaynu dulqaadashada iyo gargaarka qorniinka rajo ku lahaanno ilaaha dulqaadashada iyo gargaariddu ha ka dhigo in midkiinba midka kale la fikir ahaado sida ciise masiix inaad isku qalbi iyo isku af ku ammaantaan ilaaha ah aabbaha rabbigeenna ciise masiix injiilka loo keenay dadka aan yuhuudda ahayn sidaas daraaddeed isdhoweeya sida masiixuna idiin dhoweeyey in ilaah la ammaano waayo waxaan idinku leeyahay masiixu wuxuu noqday kuwa gudan mididiinkooda runta ilaah aawadeed inuu u xaqiijiyo ballamadii awowayaashii hore la siiyey iyo in qurumuhu ilaah u ammaanaan naxariistiisa sida qoran sidaas daraaddeed waxaan kugu ammaani doonaa qurumaha dhexdooda oo magacaaga waan u gabyi doonaa oo haddana wuxuu leeyahay qurumahow la reereeya dadkiisa oo haddana rabbiga ammaana qurumahoo dhammow dadkoo dhammuna ha ammaano isaga oo haddana isaayos wuxuu leeyahay waxaa jiri doona xididkii yesaay iyo kan u kacaya inuu u taliyo quruumaha isagayna qurumuhu wax ku rajayn doonaan ilaaha rajadu ha idinka buuxiyo farxad iyo nabad oo dhan idinkoo rumaysan si rajadiinnu ugu badato xoogga ruuxa quduuska ah bawlos si dhiirranaan ah ayuu wax ku qoray oo aniga qudhayduna waxaan idin hubaa walaalayaalow inuu wanaag idinka buuxo oo laydinka buuxiyey aqoon oo dhan oo aad kartaan inaad iswaanisaan laakiinse siyaalaha qaarkood dhiirranaan badan baan idinku soo qoray inaan idin xusuusiyo nimcadii xagga ilaah layga siiyey aawadeed inaan dadka aan yuhuudda ahayn u noqdo mididiinkii ciise masiix anigoo shuqulka wadaadnimada u qabanaya injiilka ilaah in sadaqada dadka aan yuhuudda ahayn la aqbalo iyadoo quduus lagaga dhigay ruuxa quduuska ah haddaba xagga ciise masiix waxaan leeyahay wax aan ku faano waana wax ku saabsan ilaah waayo kuma dhici doono inaan waxba ka hadlo wixii masiixii iga dhex shaqeeyey mooyaane dadka aan yuhuudda ahayn addeeciddooda aawadeed oo uu igaga dhex shaqeeyey hadal iyo camal oo uu ku sameeyey xoogga calaamooyinka iyo yaababka iyo xoogga ruuxa quduuska ah oo sidaasaan injiilka masiixa ugu wada wacdiyey yeruusaalem iyo hareeraheeda iyo ilaa ilurikon sidaasaan u hawaystay inaan injiilka ku wacdiyo meel aan masiixa awil lagu magacaabin si aanaan ugu duldhisin aasaaska nin kala dhigay laakiinse sida qoran waxaa arki doona kuwo aan warkiisu u iman kuwii aan maqlinuna waa garan doonaan wixii bawlos ku talo jiray sidaas daraaddeed marar badan baa layga hor joogsaday imaatinkii aan idin iman lahaa laakiinse haatan anigoo aan meelaha kan meel dambe ku lahayn oo idin boholiyoobayey sannado badan inaan idin imaado markaan isbaaniya tago waxaan rajaynayaa inaan socdaalkayga idinku arko oo idinna aad halkaas iga ambabixisaan markaan cabbaar idinku raaxaysto dabadeed laakiinse haatan waxaan aadayaa yeruusaalem inaan u adeego quduusiinta waayo dadka makedoniya iyo akhaaya waxay aad u jeclaysteen inay wax u ururiyaan masaakiinta ka midka ah quduusiinta yeruusaalem joogta way jeclaysteen waana ku waajib inay sameeyaan waayo dadka aan yuhuudda ahayn hadday noqdeen kuwo ka qayb galay waxyaalahooda ruuxa dee markaas waxaa ku waajib ah iyaga inay ugu adeegaan waxyaalaha jidhka sidaas daraaddeed markaan tan dhammeeyo oo aan iyaga midhahan ku hubsado idinkaan idin soo mari doonaa anoo isbaanya u socda oo waxaan ogahay markaan idin imaado inaan ku imaan doono buuxnaanta barakada masiixa walaalayaalow waxaan idinku baryayaa rabbigeenna ciise masiix iyo jacaylka ruuxa inaad igula dadaashaan tukashooyinkiinna markaad ilaah ii baridaan in layga samata bixiyo kuwa caasiyiinta ah oo yuhuudiya jooga iyo in hawshayda aan yeruusaalem u qabanayo ay noqoto mid ay quduusiintu aqbalaan inaan farxad idinku imaado haddii ilaah doonayo oo aan idinla nasto ilaaha nabaddu ha idinla jiro kulligiin aamiin